إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhowaada qodobada warkayaga saaka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay dagaal kula wareegay deegaanka daynuuna ee duleedka magaalada baydhabo wiil dhallinyaro ah ayaa lagu dilay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho dhacdo naxdin leh ayaa ka dhacday magaalada qardho ee gobolka bari ka gadaal markii haweenay aysaygeeda ku dishay toorey weeraro qaraxyo ah ayaa shalay gobolka shabeellaha hoose lagula beegsaday ciidamada yugandha iyo kuwa dowladda federaalka arday kitaab loogu soo gebagabeeyey deegaanka kuunyabarow ayaa loo qabtay tartan lagu muujinayay fahamkooda mid ka mida waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlaya howlgalkii ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku dishay cabdicasiis afrika oo ahaa sargaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka xabal wadareedyo cusub ayaa laga helay magaalo ka tirsan dalka liibiya
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
warkiiyo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay dagaal kula wareegay deegaanka daynuuna ee duleedka magaalada baydhabo wararka saaka naga soo gaaraya duleedka magaalada baydhabo ayaa ku waramaya in cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta al-shabaab ay saakay dagaal ku qaadeen xero milatari oo deegaanka daynuunay ay ku lahaayeen askarta maamulka koonfur galbeed dagaalka uu isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa daqiiqado kadib waxaa saldhigga isaga cararay ciidamadii maamulka cabdicasiis laftigareen ee ku sugnaa saldhigga mujaahidiinta ayaa gudaha u galay difaacyada iyagoona barta iyada ah ka taagay calanka madow oo ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah warar soo baxaya ayaa sheegaya in firxadka askarta ay ku daba jiraan ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab qaarkood ayaa la sheegay inay ku baxeen waddada dheer ee dhanka baydhabo wixii ka soo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku dhagaysan doontaan wiil dhallinyaro ah ayaa lagu dilay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho haashim cabdinaasiir ayaa ka waramaya waxaa xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho lagu dilay wiil dhallinyaro ah kana mid ah dadka degan xaafadda aas wiilkan dhallinyarada ah laguna magacaabi jiray mukhtaar yalaxow ayaa sida la sheegay waxaa gurigiisa ku dilay kooxa hubaysan waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ragga dilka geystay ay ahaayeen burcad dhac u geysanaysay magaalada muqdisho ayaa waxaa ku badan falalka amni darro ee lagu dhibaataynayo dadka shacabka ah ee ku nool magaalada kuwaas oo inta badan ay geystaan ciidamada dowladda federaalka weerar qaraxyo ah ayaa shalay gobolka shabeellaha hoose lagula beegsaday ciidamada yugandha iyo kuwa dowladda federaalka maxamed cali ayaa soo jeedinaya maalintii shalay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro qaraxyo loo adeegsaday la beegsatay ciidamada yugandha iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose qaraxa koowaad waxaa lala beegsaday kononyo ka tirsan ciidamada yugandha ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka qaraxan ayaa waxaa yugandheeska lagula beegsaday deegaanka ceelwareegow oo dhacaduleedka magaalada marka waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo la gaarsiiyey afrikaanta gaari taaw ah oo ay wateen ciidamada yugandha ayuu haleelay qaraxa waxaana isla goobta ku burburay gaariga iyadoo wixii saarnaa ay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac qaraxa kadib waxaa goobta soocaga dhigatay diyaarad helikobtar ah taasoo daabushay meydadka iyo dhaawacyada askarta shisheeye waxayna taasi muujinaysaa in khasaaro adag uu soo gaaray ciidamada yugandha sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose ayaa isla shalay weerar qarax ah la beegsatay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka askartan la beegsaday oo ahaa kuwo lugaynayay ayaa mar qura martigeliyey weerar qarax ah kaasoo lagula eegtay deegaanka ceelasha biyaha xogta la helayo ayaa intaasi ku daraysa in qaraxa ciidamada dowladda federaalka lala beegsaday uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mida gobollada ugu badan ee lagu naafeeya shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo soomaalida la shaqaysa waxaana dhowaan qarax ka dhacay gobolka lagu dilay saddex sargaal oo isugu jira caddaan iyo afrikaan dhacdo naxdin leh ayaa ka dhacday magaalada qardho ee gobolka bari ka gadaal markii haweenay ayseygeeda ku dishay toorey zakariya cumar ee faahfaahinaya wararka aynu ka helayno gobolka bari gaar ahaan deegaanka qardho ayaa sheegayo in halkaasi ay ka dhacday dhacdo naxdin leh oo dadka bulshada qardho ay aad u hadalhayaan taas oo ah in haweenay ay dishay saygeedii ay u dhexaysay iyadoona falkan dilka ah u adeegsatay toorrey waxaana la helayaa warar kala duwan oo ku aadan sababta keentay in haweenaydan ay disho saygeeda wararka qaar ayaa waxa ay tibaaxayaan in haweenaydan ay maseersaneed goorta ay geysanaysay falkan dilka ah waxaana goobta ay ka dhacday dhacdadaani durbadiiba gaaray qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada qardho kuwaas oo dareen la yaab leh ka muujinaya dhacdada naxdinta leh isticmaalka internetka oo ku badan deegaanada uu ka taliyo maamulka puntland ayaa loo aaneynayaa dhacdooyinkan iyo kuwa la midka ah ee la xidhiira in qof uu ku dhiirado dilidda qof ay nolol wadaag yihiin madaxda ugu sarrayso maamulka puntland ayaa bulshada faray inay badsadaan adeegsiga internetka dhowaan ayayna ahayd markii uu saciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka puntland uu jeediyey hadal uu ku dhiirigelinayay isticmaalka internetka iyadoona dhanka kale uu iska indhasaabayay dhibaatooyinka fisqiga ah ee laga dhaxlay arday kitaab loogu soo gabagabeeyey deegaanka kunya barow ayaa loo qabtay tartan lagu muujinayo fahamkooda mahad cubayd arday dalabatul cilmi ah islamarkaana baranaya fanniga naxwada ayaa waxaa tartan loogu qabtay masjidka weyn ee quba kuna yaala deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose waxaa muddo bil ah ugu soo dhammaaday mid ka mid ah kutubaha sharxa ajruumiga waxaana loo qabtay tartan aqooneed dhexdooda ah iyadoo loo kala bixiyey afar kooxood inta uusan bilaaban tartanka ka hor ayaa waxaa kelimad la siiyey sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna ka hadlay fadliga cilmigu leeyahay yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala acuudu billahi min ashaydaani rajiim walaqad aataynaa daawuuda wasuleymaana cilmaa wa qaala alxamdu lilahi aladii fadalanaa calaa kaiiri min cibaadihi almuuminiin ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga shareecada qofka barta waxau inoo sheegay inuu ilaahay subxaana wa tacala wax weyn uu siiyey kayrkiisna uu ka fadilay oo uu kor yeelay nebiyullaahi daawuud iyo inankiisi sulaymaan waxaa lagu fadilay cilmi nebiguna sala allahu calayhi wasalama waxa uu yidhi qofka caalimka ah fadliga uu caabidka dheeryahay kan caabidkaa cibaadada u taagan fadliga uu dheeryahay ninka caalimka ahi waa fadliga dayaxa afariyo tobnaadka ahi uu dheeryahay habeen xidigaha intooda kale waa arrin marka aad iyo aad u cadiima cidduu ilaahay fadilayo cilmiga ayuu ku fadilaa ku qiimeeyaa ku qadariyaa intaas kadib waxaa bilowday tartan aqooneedkii oo markii hore ka koobnaa laba wareeg oo midkiiba laba majmuuco ku kala harayeen wareeggii koowaad waxaa la reebay hal majmuuco halka mid kale soo baxday mar kale waxaa tartamay laba majmuuco oo kale haddana waxaa soo baxday hal majmuuco wareeggii saddexaad ee ugu dambeeyey waxaa tartamay labadii majmuuco ee kusoo guulaystay labadii wareeg ee la galay iyadoona ugu dambayntii guushu raacday majmuucada cali ibnu abi daalib radiallaahu canhu oo ka mid ahayd kooxaha tartamaye waayahay su-aasha labaad oo ah su-aasha ugu dambayso waxaa iskale majmuucatu cali bni abi aalib radia allahu tacaala canhu dalla wajhuhu muswadda
ظل فعل ماض من أخواته كان الناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر وجه اسم ظل مرفوع ولام ترفي ضمة ظاهرة في آخره وجه مضاف له مضاف إليه مسودا خبر ظل منصوب ولام النصب فتحة ظاهرة في آخره
gudiga ayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala ku celin doona insha allah su-aashaas waxay tahay waa su-aal sax ah soddon iyo siddeed dhibcood iyo konton iyo siddeed dhibcood ayay kala heleen majmuucata cali bni abi taalibin ayaa waxay dheer tahay labaiyo toban dhibcood sidaas daraaddeeda guud ahaan imtixaankeena ama ikhtibaarkeena ama cardigii bandhigii musaabaqadii ardaydii ee waxaa ku guulaystay majmuucatu cali bni abi taalibin radia allahu canhu ugu dambayntii waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey majmuucaadkii tartamaye iyadoona si gaar ah loo abaalmariyey majmuucada cali oo guusha qaaday jamaacatu cali bni abi aalibin ama majmuucatu cali bni abi aalibin lix bacood oo bacdiiba ku jirto camaamad waxyaabo ka mid aan ka sheegaynaa camaamad iyo catar iyo howlo kale ay ku jiraan ayaa guddoonsiin doonaa allah subxaanahu wa tacaala hadduu yidhaahdo majmuucadooda lixi ka koobneed lixdoodana waa kuwana jazaakum allahu khayra jazaa sidii oo kale majmuucatu abubakar ayaa maaragtay kaalinta labaad gashay iyadana waan abaalmarin doonaa laakiin abaalmarintii walaalaha ay heleen ma heli doonaan laakiin ayakana madooda cimaamado waa la wada saari doonaa allah subxaanahu wa tacaala hadduu yidhaahdo waana abaalmarinaynaa insha allahu tacaala
wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ku yaala masaajid waaweyn oo lagu barto cilmiga sharciga ah iyo maktabado laga heli karo kutubta diinta islaamka
mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay howlgalkii ay xarakada shabaabulmujaahidiin ku dishay cabdicasiis afrika oo ahaa sargaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya nabadoon maxamed axmed guuleed oo milicsaday taariikhda madoobe cabdicasiis afrika oo xarakada shabaabulmujaahidiin muddo ay raadinaysay kadib ku dishay magaalada muqdisho ayaa sheegay in uu ahaa nin aad u xun oo dhibay reer muqdisho guuleed ayaa tilmaamay in dadka muqdisho ay ku farxeen dilka afrika islamarkaana ay isla wadaageen marka ay maqleen geeridiisa waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa mooryaan anshax daran oo fasahaad ku barbaaray kuna caanbaxay islaan nacayb dad badan baa ku farxay dilkiis oo rag badan iyo maaragtay gabdho badan oo muqdisho jooga ummad badan baa ku faraxday intii maaragtay xumaantii soogeyd oo dhan baa la soogay siya xamar baa layga soo wacay dadkii yiqiino oo waa isku dirdireen qofba saaxiibkiis qofba aaskiis arrin farxad leh oo farxaddaas dad badan oo soomaaliyeed oo muslimiina saamaysay bay ahayd dilkiis weriye ma uusan ahayne mooriyaan buu ahaa anshax xun inta hadda aan baranay oo mooryaan iyo meelaha lamid aho ridada iyo gaaladu joogaan ninkii ugu anshax xun buu ahaa oo ugu dhibaatayn badan oo maaragtay aad u dhib badan oo weriye keliya ma ahayna haddee ciidanna waa ciidan kusheegana waa ahaa mooryaanta nabadoonka oo hadalkiisa sii wata ayaa la weydiiyey waxa ugu wacan in afrika uu gaaray sifaha uu ku tilmaamay waxaa u sabab ahaabay ila tahay horta maaragtay asalkii hore wuxuu ahaa dadka ka samaysan eerusharka heerkaas waxaa gaarsiiyey adduunyo iyo maaragtay gaaladu waxa ku siiso iyo sareerta raadis iyo xoolo adduunyaa gaarsiiyey waayo gaaladu ninka haddii lay kuuron yahay islaamka necab waxbay siisaa xilli hataa waxaa jirtay dhinacaas oo tawfiiq iyo meelahaas isbaara u ooli jirtay intuusan saxaafadda soo gelin ninkaasi koobka anshaxumada ayuu qaaday koobka alla ka fogaanshuhu qaaday nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag ayaa gabagabada waraysiga fariin u diray wariyaasha ay shaqo wadaagga ahaayeen afrika waxaan kula talin lahaa nimanka cabdicasiis afrika uu barbaarshay oo anshaxumada ku hogaanshay waa arkaysaan meesha uu ku dambeeyey iyo sida u dambeeyey iyo cawaaqib xumada uu maaragtay la kulmay waad arkaysaana waxaan kula dardaarmi lahaa ilaahay u toobad keena oo qadkii cabdicasiis africa uu idiin jeexay ka soo hara oo ilaahay uga toobad keenaad odhan lahaa dabbihiisii baad ku socotaane inta goorigoortay oo aad nooshihiin malag goob meeluu idiin sii jira ma taqaaniin ilaahay baa yaqaaneen ilaahay u toobad keena ilaahay idin abuurtay oo laxaadka idiin yeelay oo indhaha idiin yeelay ilaahay u toobad keena ilaahayna barya caqliga idinka maqano idinka lunshay oo idinka lumay inuu idiin soo cesho cabdicasiis afrika ayaa ahaa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka dilkiisana waxaa cambaareeyey dowladda maraykanka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa sheegay inay si kulul u cambaaraynayaan weerarkii xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ku dishay afrika oo ahaa agaasimihii idaacadda dowladda maraykanku waxa uu cambaaraynayaa howlgalkaasi argagixiso ee shabaabku ku dileen cabdicasiis afrika kuna dhaawaceen sharma arki warsame ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ah ee dowladda maraykanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegtay in cabdicasiis afrika muddo ay ku raad joogeen isagoo loo haystay dembiyo dhowr ah oo uu ka galay islaamka gabagabadii bayaanka shabaabulmujaahidiin ay ka soo saareen dilka afrika ayay ugu goodiyeen cid kasta oo af ama adin kula dagaalanta mujaahidiinta warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan xabaal wadareedyo cusub ayaa laga helay magaalo ka tirsan dalka liibiya waxaa weli socda baaritaanka lagu hayo qubuuro ku yaala magaalada tarhuna ee dalka liibiya waxaana la shaaciyey in saacadii lasoo dhaafay la helay xabaal wadareedyo hor leh siddeetan iyo sagaal xabaal wadareedyo ayay daaha ka rogeen hay-ada ka socda dowladda uu fadhigeedu yahay tribule ee caasimadda waddankaas kuwaasoo ay ku duugnaayeen laba boqol saddex iyo afartan ruux lixdan iyo shan ka mid a ayaa la aqoonsaday kadib markii la baaray d n a guda baaritaanka ku aadan xabaal wadareedyada ayaa waxa uu soo bilowday bishii juun ee sanadkii labada kun iyo labaatanka tan iyo xilligaas afar mar ayaa lasoo saaray xabaal wadareedyo cusub kuwaasoo lagu aasay dad fara badan oo siyaabo kala duwan loo laayay maamulka libiya oo ay qaramada midoobey aqoonsan yihiin ayaa bishii maarso ee lasoo dhaafay waxay ku dhawaaqeen in dadka la-yahay ee u diiwaan gashan ay kor u dhaafayaan saddex kun iyo lix boqol oo qof isku soo wada duubo magaalada tarhuna ee dalka libiya ayaa xilyo kala duwan waxaa laga soo saaray xabaal wadareedyo kuwaasoo lagu eedeeyey inuu xasuuqay maamulka khaliifa xaftar oo horey u xukumayey magaalada tarhuna warkii subaxnimo saakaad kala socoteen raadi ahal furqaan waynaga intaa balse dhegaystayaasha dib inagu soo biiray aan ugu celiyo qodobada warkayaga saaka ugu waaweynaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay dagaal kula wareegay deegaanka daynuuna ee duleedka magaalada baydhabo wiil dhallinyaro ah ayaa lagu dilay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho dhacdo naxdinlah ayaa waxay ka dhacday magaalada qardho ee gobolka bari ka gadaal markii haweeney ay saygeeda ku dishay toorey weeraro qaraxyo ah ayaa shalay gobolka shabeellaha hoose lagula beegsaday ciidamada yuganda iyo kuwa dowladda federaalka qodobada warkii saaka aan dib u dulmariyana dhegaystayaal waynaga intaa guud ahaana intaas ayaan warkayaga saaka kusoo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu